bismi illah raxmaan raxiim waa mahadsantihiin ba'da saxaafadda waxaan marka hore salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka dhacay shir ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan ee golaha wasiirada xildhibaano iyo culumad diinta soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed iyo dad kaloo soomaaliyeed oo ka kala duwan ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaas waxaa lagu gorfeynayey xaaladda cusub ee ka taagan dalka gaar ahaan fatahaadda webiyada jubba iyo shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo soomaaliyeed magaalooyin badan oo hadda ay dhibka ugu culus ka muuqato gaar ahaan magaalada beledweyne madaxda iyo culamaaudiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadkaas soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan dowladda soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dalka dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan waxaa kaloo aan isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeelladu gaareen oo ka kooban labaatan iyo laba qofood oo uu madax u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa qayb ka ah wasaarado kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha waxaa kaloo ka mid a culummada soomaaliyeed oo halkan taagan oo aad u jeedaan waxaa kaloo ka mid ah xildhibaano soomaaliyeed oo qayb ka ah waxaa ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maantay guddigaasi waxa uu ka shaqayn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan shirkaasi marka uu dhammaaday kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan ama ha ahaadaano u-n-ka ama ha ahaadaano hay-adaha international iyo local n g oska iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalka uu maraayo waxaan ku dhiiri gelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriira geysan doonaan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doonno arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay laakiin waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u sheego sida aan mar walbaba sheegi jirnay mar walba oo dalkan dhibi ka dhacdo meesha ugu horreysa oo aniga igu soo dhacda waxay tahay dadka soomaaliyeed iyagu inay isku tashtaan inay iyagu isku gurmadaan annagu inaan isku tashanno dhib walboo nagu dhacana annagu aan xallisanno waxaan aaminsannahay maadaama aan leenahay guddi ay culummadeennii hormuud ka yihiin in annagu aan isku gurmanno dadka soomaaliyeed marka meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan walaalahood ugu soo gurmadaan gobollada deriska la'ah meelaha dhibaatadu ka dhaceen oo aanay biyuhu iyo dhib ku saamayn waxaan leenahay u gurmada walaalihiin labaatan iyo labada qofood oo xubnaha ka ah guddiga aan maanta halkan ku dhisnay oo aniga iyo madaxweynuhu aan ka ballanay inaan dhisno iyagana waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay shaqadooda u gutaan shirka ugu horreeyana ay galaan soo saaraan baahida loo qabo caawinaadda ummadda soomaaliyeed ayna iyagoo kaashanaya hormuudka culummada soomaaliyeed ay iyagu bilaabaan sidii ay ula hadli lahaayeen dadka soomaaliyeed sidii loo caawin lahaa intaas ka sokow wixii yaalla gargaar ama bac ama tendo ama daawo oo ay dowladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa lagu soo gurmanayaa intii dhibaata ku gaartay waan u ducaynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa laakiin anigoo ku hadlaaya magaca dowladda federaalka soomaaliya in wax walba oo dowladda soomaaliyeed ay awooddo inaan laga hagranayn dadkaas meel walba oo ay ka joogaan gobollada soomaaliyeed ee dalka ugu dambayn shacabka soomaaliyeed mar labaad waxaan idin leeyahay wanaagga ugu badan dalka wuxuu ka dhacaa markaad idinku usoo gurmataan soo istaaga mar labaad caawiya dadkiinna iyo dalkiinna waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu